barnaamijka dhallinyarada maanta wacno wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban efemyada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha oktoobar waa toddobiyo labaatan sannadka labada kun iyo lixyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cidla nuur iyo hanoa ismaaciil xuseen farjan
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkan dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah qaar badan oo ka mida dhallinyarada oo xiisaynaya inay ku biiraan bahda warbaahinta hase ahaatee ee somalilan waxaa la sheegayaa in aragtiyo kala duwane ay ka jiraan habka loo dhaqangelinayo xeerka saxaafadda
maanta waxaan u fadhinay xeerka saxaafadda oo muddo badan waxaa ilaa laba kun iyo afartii soo baxay laakiin dhaqangelkiisu weli aunan si fiican hay-adaha sharciga auna uga dhaqangelin taasina ay tahay muxuu ahaa waxyaalo kolley goldaloolo badan oo xeerka ku jira
sidoo kale waxaan idiin haynaa waa sidee hab nololeedka haweenka ku nool dhulka miyiga ah keligay ayaa waxaan raacaa ama xoolo ama waan dhaamiya marka aan dhaamiyo oo aan maxay ahayd haddaan doono meel maraya cidlo ah baade waa qof keligiisa oo dumar oo meel maraya bad waxaad arkaysaaba geeljirayaal dabadeedna waxaad ka baqaysaada inay naftaada ku waxyeeleeyaan hadday doona ku kufsadaan wixii aad wadiba ood ka cararaysaa
sidoo kale heese kala duwan ayaanu idinku haynaa barnaamijka
dabuubtayda qaado oo adoontooq xaasha qabin kalka calamada dashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay codkaasi cabdihani iyo weliba qodobo kala duwan waxaad ku maqli doontaan idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maar- maanta marka horese kusoo dhawaada qodobo ka mida warkii dunida
iyadoo ay socoto ururinta ciidamada kusii durka iyo magaalada moosul ee dalka ciraaq ayay dad goobjoogayaal ahi sheegayaan in maleeshiyada ururka isis ay dad rayida ay ka qaadanayaan xaafadaha fogfog ee ga- si ay gabaad uga dhigtaan maadaama oo ay raadinayaan inay difaacdaan deegaankii ugu dambeeyey ee muhiimka u ah maamulka gacanta ay ku hayeen ilaa iyo haatan howlgalka ay dowladda ciraaq horkacayso ayaa waxaa suurtogeliyey in dib loola wareego deegaano badankoodu xagga koonfurta iyo bariga waqooyiga ka xigaan magaalada mosel qaramada midoobena waxay sheegaysaa in in ka badan toban kun oo dad ahi ay ka qaxeen guryahoodii ku yaalay agagaarka mosel dowladda faransiiska ayaa bilowday burburinta xerada qaxootiga ee ku taalla magaalo xeebeeda kaale xeradan ayaa maalin ka hor laga dareeriyey qaxootigii ku sugnaa shaqaalaha dhismaha ayaa adeegsanaya qalabka culus si loo burburiyo guryaha kumeelgaadhka ah ee qaxootigu ay deganaayeen kaali ayaa ku taalla xeebta waqooyi ee faransiiska waxaana ku sugnaa ku dhowaad afar kun oo qaxooti ah kuwaas oo meelo kale ay dejisay dowladda faransiisku xeradan ayaa ahayd meel ay isugu soo ururaan qaxooti doonaya in ay badda u dhexaysa faransiiska iyo britain ka tallaabaan si ay britain isaga dhiibaan
aynu ku bilowna ee dhalinyaro tiro badan ayaa xiiseeya amaba jecel inay ku biiraan warbaahinta iyaga oo qaar badanina ay xilligaasi ay ku biirayaan hay-adaha warbaahinta ee ka jira deegaanada soomaalida somalilan waxaa doodo kala duwan laga muujiyey habka loo dhaqangelinayo xeerka saxaafadda doodaasi ayaa marar kala duwan dhex marta xukuumadda hay-adaha garsoorka iyo warbaahinta haddaba wariyaha v o wd ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay garsoore sharaxaad ka bixinaya xeerka saxaafadda
garsoore cabdiraxmaan rooble bare oo ka mid a garsooreyaasha maxkamadda raficaanka garsoore e, bal xeerka saxaafadda somalilan ee xeer toddobiyo labaatan seese iminka aada u fulisaan marka suxufiga lasoo xidho garsoorka marka la hor keeno ma ku dabaqdaan xeerkaasi maanta waxaan u fadhinay xeerka saxaafadda oo muddo badan waxaa ilaa laba kun iyo afartii soo baxay laakiin eh, dhaqangelkiisu weli aunan si fiican hay-adaha eh, sharciga auna uga dhaqangelin Eh, taasina ay tahay muxuu ahaa eh, waxyaalo kolley galdaloolo badan oo xeerka ku jira iyo dhaqangalkiisa oo muxuu ahaa in badan aanaan laysku wada raacin taasaa laga laga laga doodayey oo falanqeynaynay wax badan baa layska tusay wixii halkan muxuu ahaa in dib loo loo habeeyo oo wixii qodobadii muxuu ahaa aan sax ku ahayn laga saaro ama wax kabedel lagu sameeyo si ay u noqdo xeer anshaxa xeer xeer hagaagsan xeer muxuu ahaa sidiisa u dhaqan galaya oo saxaafadii lagu soo waayo saxaafaddu waa qayb ka mid a muxuu ahaa qarankeenna uu xornimo siiyey oo dastuurka ku qoran oo institution shaqaynaya weeyaan markaas si xora oo si iyo u shaqeeyaan markaas si tacadi awna u iman oo xadgudub aan meel uga dareemin iyaguna ay muxuu ahaa xeerkii u dhaqan galo garsoorka iyo hay-adaha sharciguna ay si fiican iyaguna ay markaa u dhaqangeliyaan oo xeerkooda ay ugu shaqeeyaan markaas wuxuu noqday xeer markaa in laysla arko oo la baaskareeyo si fiican markaa wixii goldololaha laystuso taasaa markaa aan ka falanqoonin oo markaa saxafiguna ra'yigiis ka dhiibanayay garsoorkuna wixii ku jira meesha uu eegayay oo la arkayay markaa si fiican ayaan markaa iskula meel dhignay wixii ku jiray ama aan u mareynaynay inay muxuu galdaloolo tahay in laga bedelo oo loo saaro wixii lagu dari karayo lagu daro marka markuu dhaqan galo uu hay-adihii si fiican loo soo baaskareeyo waxaan garsoor ahaan ku qasbannahay inaan muxuu ahaa aan ku dhaqno xeerkaas saxaafadiina xakameeyo wixii ku qaldan iyagana muxuu la arko garsoorkana muxuu ahaa uu cadaalad kaga helaan oo wixii qaldama halkaa lagu lagu xakameeyo maxamed yuusuf cabdilaahi waxaad ka mid tahay xeerlaalinta gobolka awdal markaad saxafiga amase wariyaha dembi lagu eedeeyo boolisku idiin soo gudbiyaan idinkoo xeerlaalintiiya idinkuna waxaad soo gudbisaan maxkamadda ma is leedahay xeerkan marka hore jiray ee xeer toddobiyo labaatan eed ciqaabta ku xukumi jirteen maadaama iminka maxkamaddii sarena ay soo jeedisay in laga dhiga mid madaniya waxba kama dhinna oo waa lagu fulin karaa mise qabyatirkan iminka loo fadhiyo mid u baahan wey horta xeerkan saxaafadda waa xeer horta ani maanta ahaan maanta igu horeysa oon arko xeerkan waan ka doodayna laba cisho muddo laba cishaa wuxuu u baahan yahay xeerkani in wixii ka dhiman een aragnay annagu in la soxo waanu qornay waanu sheegnay wixii sax ku yahayna waanu sheegnay in markaa si toosa inta baarlamaanka loo horgeeyo la ansixiyo deetna la hor keeno hay-ada sharciga si lagu fuliyo in wariyuhu markuu xeerkaa ku xadgudbo xadgudbo xeerkaa lagu lagu lagu ciqaabo oo wixii xeerkaas uu dhigaya loogu qaado loona fuliyo maxamuud muuse cawaale oo ah qareen ka mid a qareenada gobolka awdal maxamuud maadaama aad qareen tahay in badanna aad saxafiyiin la xidhay aada u dooday xeerkan saxaafadda u yaalay nambarkiisuna yahay toddobiyo labaatan marka hore maxkamadaha iyo xeerlaalinta iyo loogala dhaqmi jiray qaabka ciqaabta ee uu lahaa maxay ahaayeen horta xeer number waa xeer ka soo wareegtay iminka jiritaankiisa labaiyo toban sano mushkiladiisuna waa mada waa watan maantaan ka hadlayno ee keentay in laga qayliyo saxaafadda inaan ka qaylido xeerkaasi maadaamuu jiray haddana ma qeexayo qodobo dhammaystiran oo sheegaya in falka wariyaha ama dadka saxaafadda bahda saxaafaddu ay galaan lagu dabaqo oo dembi ka dhigaya ma sheegayo dibtu markaa waxay ka taagan tahay xeerkaasi waxaa dhacday in xeerka ciqaabta guud iyo xeerka habka ciqaabta lagu dabaqo wixii saxaafaddu gashay kaasna saxaafaddii iyo nidaamkii garsoorku ninba uu dhufays uu la galo uu yidhaahdo anna xeerka saxaafadda ay qabta qoladii garsoorkuna tirahdo xeerka ciqaabtaa ku qabata dee halkaas muran sharci oo ka dhashay awgeed ayaa keenay in laysku maandhaafo xeerkii xeerashii waddanka u yaalay
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o wd boorama xaashim sheekh cumar good oo warbixintaasi noogu soo diyaariyey magaalada boorama
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo washington si toose idinka imanaya haween badan ayaa ku nool dhulka baadiyaha ah iyaga oo lafdhabar u ah habnololeedka bulshada miyiga ku nool haddaba wariyaha v o a cabdikariin ulol oo mar uu booqday degmada xudur ayuu la kulmay haweeney miyiga ka timi isaga oo kala sheekaystay duruufta haweenka miyiga ku nool iyo shaqooyinka ay qabtaan xilli dhowaantani aan socdaal ku tegay deegaanka degmada xudun ayaa waxaan kula kulmay gabadh dhallinyaro ah oo dhowaantani miyiga ka soo gashay waxayna iga sheekaysay gabadhaasi sheekooyinka gabdhaha dhallinyarada ee miyiga iyo siyaabaha ay ugu nool yihiin sidoo kale gabadhan ayaa waxa ay sheegtay inay haatani ka timid miyiga ayna ku sugan tahay degmada xudun gudaheeda iyadoona ganacsi ku haysata nisteexo cumar axmed ayaa waxay ka warantay waxyaabaha ku soo mara gabdhaha dhallinyarada miyiga noloshooda ku xiran miyiga noloshiisu way adag tahay hablaha jooga ama dumarka ama iyo hooyooyinka wuxuba waxba ma bartaan marka markaan arkay inay adag tahay ayaan ka imi anugu gabdhaha dhallinyarada ahee meesha joogaa waxa ay la kulmaan de waa meesha miyiga ahee nolosha adag leh marka de kulley tacadiyo badan baa ka jira maxaa ka mid a waxyaabaha dhibaatooyinka kuwa gabdhaha dhallinyarada baad isleen waxaa ka mid a waxbarasho la-aan caafimaad la-aan maxay ahayd iyo de kulley howlo kale oo badan waa gartay waxaan aragnaa badanaa gabadhii dhaankay kacaynaysaa adhigii bay raacaysaa gabadhii keligeeda dhaaminaysa keligeeda maxay ahayd haddii doonta wax soo qabanaysa arrimaha kufsigu way la kulmi karaan waa qof keligii cidlo maraya oo dumar ah qof dumara oo dhaaminaysa oo keligeed cidlo maraysa oo maxay ahayd de way fakaraysaa maskaxdeedii markaa waxay odhanaysaa meeshan cidlada ayaad ku rafaadsantahy haddii la doono lagugu kubsanayo keligood dhacda in waxbarasho loo diro iyadiina lagu dhaho xoolaha raac marka taasina fakar gooniay ku keentay markaasay dayagana odhanayaan maynu ka cararno inaba doonano waayo anigu hadeer aniga oo jooga miyiga ayaa maxay ahayde markaan arkay in inamadiina waxbarasho loo diray anna layleeyahay dhaami baan kasoo tegay magaaladan imi bulshadii baan soo dhexgalay iminka waana shaqaystaa oo meel ganacsiya baan haystaa waxna waan bartay waana isbaray de markaan magaaladii imi bulshadii dhexgalay marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxna waan qoraa waxna waan akhriyaa bal ka waran adaa iska iskaga yimid miyiga oo ka yimid anaa iska iska yimid cidna maxay ahayde ima keenin markii dambena bulshada dhex galay oo wax isbaray oo alxamdulilaah maanta de gacantaydan ku shaqaystaa markaad degmada xudun oo timid oo kale bal ka waran iyaad u timidna degmada xudun markaan imaan magaaladii soo galay waxaan imi xaafad magaalada ah markii aan joogay ayaamo oo aan meel yaroo dukaana furtayna waxa aan gobdhaha ururka ogbaad hooyooyinka baan u tegay dabadeedna goob waxbarasho bay i geeyeen goobtii baan wax ka bartay haddii aan goobtii wax ka bartayna alxamdulilah rabbilcaalamiin hooyooyinku wixii ay i bareenna waan ku shaqaystaa dukaankaygana waan haystaa waxna waan qoraa waana maxay ahaydee shaqaystaa
dukaanna uu kuu furan yahay shaqaysanaysid bal ka waran waxyaabihii aad kala kulantay oo kale markaad soo gashay wax laysdhinacdhigo maaha wax weyn baa udhexeeya fikir weyn baa udhexeeya waayo de markaana miyi baan joogay oo hawl iyo ari iyo cidla baan maxay ahayd baan joogay maantana dee dukaan baan haystaa waan shaqaysanayaa waxna waa qoraya waxna waa akhriyayaa marka waxa weyaan wax weyn baa udhexeeya marka intii udhexaysay intaadan waxna qorin waxna baran eed magaalada timid waxyaabaha ku yaro qariibiya maxaa kamid qofku markuu meel yimaado bal iga waran sheekooyinkaa arrimahaasi way jiraan markii aan anigu magaalada imi in badan oo aanan la qabsan baan joogay marka markii dambe ee aan de magaaladii soo dhexo galay aan dukaankii furtay ayaa markii meesha aan furtay ayaa markiiba hooyooyinku ay gacan qabteen marka insha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin hadeer si wanaagsan ayaan ula haystaa maxaa kuugu yaabadnaa intaad miyiga hore u joogta sheeko ku xusuusisa haa way xusuusisaa waayo markaan miyiga joogay haddaan doono keligay ayaa waxaan raaca ama xoolo ama waan dhaamiyaa marka aan dhaamiyo oo aan maxay ahayd haddaan doono meel marayo cidlo ah baa dee waa qof keligiisa oo dumar oo meel maraya bad waxaad arkaysaaba geeljirayaal dabadeedna waxaad ka baqaysaada inay naftaada ku waxyeeleeyaan oday doono ku kubsadaan wixii adwadeba ood ka cararaysaa haa dee la qof baqayaad ahayd maxaan carri waayo waayo qof dumaroo cidlo maraysaana marka arintaasaan igu timi oo igu yaabadnayd markaan joogo hadir ama magaalada ama meelahana aan xasuustaa haya wiilasha ka warra keebaa keebaa si weyn ugu dayacan miiga gabdhaha ku dayacan waxay ku dayacan yihiin iyagu xoolahaas ay raacaan mooyaane mustaqbalkana male meel waxbarashan cidima geyso haddii cid laga kaxeeyona wiilkaa la kaxeeyaa iyadana xoolaha loo diraa sida ay u joogto waa inay halkeedaa ama maxay ahayday ku guursataa ama waa inay halkaa joogtaay dareerkila joogtaa isaga dhaamisa cabdikariin ulul v o a magaalada laascanood aada u mahadsan yahay wariyaha v o a cabdikariin olol oo warbixintaasi laascanood inooga soo diray laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna waxaan jilaacaynaa dhinacii heesaha dabyo olol weeye heesu ku luuqeeyo fanaanka cabdihani
dabyo way olol shiday wuxuu daaraama tego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa dabyo way olol shiday wuxuu daaraama tego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabinka ka calamadadashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee kumuu daarine jacaye waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooxaasha qabinka ka calamadadashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee kumuu daarine jacay adoon doonane ka joog adoon doonan adoon doonan caashaqa adoon doonan dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u daad soo rogmaday dabayliyo weeya roob duufaan iyo danaa baabadan dow iyo meel dooxyo weyn oo u daad soo rogmaday adoon doon raaci weli intuu ku dumay habeen mujadi dusha kahaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidha hamoodin daroorintii inuu daad kula tege hamoodin daroorintii inuu daad kula tege kumuu daarine jacaye adoon doonan hee ka joog adoon doonan adoon doonan caashaqa adoon doonan adoon doon raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadii dusha kaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yidha hamoodin daroorintii inuu daad kula tege hamoodin daroorintii inuu daad kula tege kumuu daarine jacay adoon doonan adoon doonane ka joog adoon doonan adoondoonan caashaqa adoondoonan adoonto raaci weli intuu ku dumay habeen mawjadii dusha kaaga iman oo aan garanayn dabaal badweyn dalaq lama yeedha hamoodinta roortii inuu daad kula tege hamoodinta rooriti inuu daad kula tege kumuu daarine jacay adoondoonan adoondoonane ka jooga
yaa salaam cabdihani xaashi cabdilaahi iyo heestaasi hadoondoonan ayaynu intaasi kaga soo gudbaynaa dhinacii isboortiga ayaynu jilleecaynaa iyo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa haatan istuudiyaha nagu soo biiray nuur xasan nuur bukhaari oo u diyaara ciyaarahaasi inuu inoo sheego
aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka e f l ee dalka england kooxda manchester united ayaa u soo gudubtay wareegga rubucdhammaadka koobkan kadib markii ay gool iyo eber uga awood sheegatay kooxda ay mataanaha yihiin ee manchester city taasi ayaa suuro gelisay in manchester ay isku aadaan wareegga soo aadan kooxda westham oo iyadoona xalay ka adkaatay naadiga chelsea oo ay kaga badisay laba gool iyo gool wareegga kuwartar finalka ee koobkan oo la ciyaari doono sagaaliyo labaatanka iyo soddonka bishan ayaa wax ay kooxuhu isku arki doonaan sidan liverpool waxay la ciyaari doontaa kooxda leeds united hall city waxay isku aadeen kooxda newcastle halka arsenalna ay isku beegmeen kooxda southampton horyaalka talyaaniga ee seriya-ada waxaa dhacay xalay ciyaaro xiise badnaa kooxaha waaweyn ayaa dhammaantood badiyey hogaamiyayaasha horyaalka ee yuventus ayaa dib ugu soo laabatay guulihii lagu yaqiinay afar maalmood kadib guuldaradii ka soo gaartay kooxda milan yuva kulankii xalay oo ay la ciyaartay samdoria waxay ku badisay afar gool iyo gool laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka daafaca ka ciyaaro georgiya kalini goolasha kale waxaa kala qaybsaday manzukij iyo biyanij kooxda rooma ayaa xiratay kaalinta labaad markii ay saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda sosowolo laba ka mid ah waxaa goolasha dhaliyey ciyaaryahan aadan jeko halka goolka saddexaadna uu dhaliyey ciyaaryahan nengolan ciyaaraha kalena kooxda kieva verona iyo bolonya waxay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah sidaasi si limid ah fiorentina iyo corotene ayaa isku mari waayey gool iyo gool inter oo kulamadii ugu dambeeyey laga bedinayana xalay boorka ayay iska jaftay waxaana laba gool iyo gool ay ku garaacday kooxda torino laziyana waxay afar gool iyo gool ku xaaqday kooxda kalari baskara ayaa gurigeeda waxa ay ku khasaartay kooxda atlanta oo dirtay gool iyo gool napoli oo ku jirta kaalinta afraadna laba gool iyo eber ayay kaga awood sheegatay kooxda imboli ugu dambeyntiina kooxda real madrid ayaa guul weyn ka soo hoysay kulankii ka tirsanaa wareegga koowaad ee koobka boqortooyada spain markii ay toddoba gool iyo gool ku xaaqday kooxda lisonesa ee ka tirsan horyaalka saddexaad ee dalkaasi is-aragga labaad ee labadan koox ayaa ka dhici doona garoonka real madrid ee bernabo arbacada soo aadan oo ku beegan soddonka bisha novembar dhegaystayaal xubintii isboortiga ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaa ha inoo joogo
waa hagaag aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo ciyaarahaynala socodsiinaya halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna dhinacii heesaha amaba suugaanta ayaynu mar kale ku noqonaynaa
adiga hooyadu caanaha u siiso gadhadaysaasaasida sabiga hooyadu caanaha u siiso gadhadaysaasa iyo naasakaakiyo intay ku qaadiyo sararka ubanaysi iyo naasakaarkiyo sintahay ku qaadiyo sararka ubanaysay sidan walal sidan walal sidan walal sidan walal segseegaygada sidan walal sidan walal sidan walal sidan walal segseegaygada ninkasaxan jacayl saafida haween ka socday baani simaninka gaclo halayga sirasalka haduu ku dhigo hoysa halkuma baxee ninkasaxan jacayl saafida haween ka socday baani simaninka gaclo halayga sirasalka haduu ku dhigo hoysa halkuma baxee wadnuquusinbiya mankuusa sahiya dhuxuu ku socosha xubnuquu xusuuqa habowluhu ku sahida wadnuquusinbiya mankuusa sahiya dhuxuu ku socosha xubnuquu xusuuqa habowluhu ku sahida sida sabiga hooya heestaasi uu ku luuqaynayay fanaanka cabdulaahi boqol waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii duhurnimo waxaa si wada jira idinla socodsiinayay sahre cidla noor iyo hanoo ismaaciil xuseen farjar ah dhinaca farsamaduna waa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo inta aynu afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
iyo naasakaarkiyo sintahay ku qaadiyo sararka ubanaysay sidan walal sidan walal sidan walal sidan walal segseegaygada sidan walal sidan walal sidan walal sidan walal segseegaygada